kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma dalladda oo ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo ah shukri caabi cabdi ayaa barnaamijkan idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada aan kusoo qaadan doono toddobaadkanna waxaa ka mid ah koox dumar aqoon-yahano ah oo magaalada muqdisho ka furay xafiiskii ugu horreeyey kaasoo wax looga qabanayo arrimaha qoyska iyo weliba la tacaalidda badqabka maskaxda haweenka soomaaliyeed isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha dhaqaalaha iyo helitaanka biyo nadiif ah magaalada beedhabo ay kusoo badanayaan jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay xilli dhalinyarada qoysaska danta yar ay walaac ka muujinayaan qarashaadkii ay ku dhigan lahaayeen jaamacadahaasi aan ku bilaabay koox dumar ah oo aqoon-yahano ah ayaa magaalada muqdisho ka furay xafiiskii ugu horreeyey kaasoo wax looga qabanayo arrimaha qoyska sidoo kalena lagula tacaalayo badqabka maskaxda haweenka soomaaliyeed xafiiskan ayaana la tacaalaya dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed xamdi xasan axmed ayaa warbixintaani magaalada muqdisho inooga soo dirtay soona jeedinaysa koox dumar ah oo aqoon-yahano ah sidoo kalena u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo qoyska ayaa magaalada muqdisho ka furay xafiiskii ugu horreeyey kaasoo wax loogu qabanayo arrimaha qoyska sidoo kalena lagula tacaalayo badqabka maskaxda haweenka soomaaliyeed sheekh faadmo maxamed caadle oo ka mid ah aasaasayaasha xafiiskan ayaa sooma u sheegtay in xaruntani ay tahay mid baahi weyn ay u qabaan bulshada adeegyada ay bixiso sidoo kalena ay timid ka fikir markii sannadihii ugu dambeeyey ay soo bateen rabshadaha qoysaska iyo kala tagga lamaanayaasha waxa ay tilmaamtay in wax badan uu ka bedeli doono arrimaha qoyska iyo badqabka maskaxda haweenka soomaaliyeed oo ah kuwa lafdhabar u ah nolosha ummadda soomaaliyeed waxaan meeshaan ku daahfuraynaa xafiiska la talinta qoyska iyo badqabka maxaa la yidhaahdaa maskaxda gabdhaha in la ilaaliyo xafiiskaas ujeedadiisu waxay tahay in talooyin lagu bixiyo dadka khilaafaad hadday dhacaan haddii talo horumarin la rabo qofka guursanaayo iyo dadka isguursanaya in talooyin lagu siiyo soomaaliyeed aan rajaynayna inay u ayso khidmo amba adeeg bulshada soomaaliyeed ka maqnaay oo ay soo kordhisay xarunta gaari dumar
sidoo kale waxaa jira haween kale oo iyagana qayb weyn ka qaatay dhismaha xafiiskani caasho abuukar cali waxa ay ka mid tahay aqoon-yahanada soomaaliyeed kuwaasoo si weyn ugu ololeeya arrimaha haweenka iyo ilaalinta qoysaska soomaaliyeed waxa ay soomo u sheegtay in fikradani ay ku dhalatay kadib markii ay la kulantay hooyooyin badan kuwaasoo la daalaadhacaya dhibaatooyinka ay kala kulmaan raggooda iyo ehelkooda taasoo ay u dheer tahay korinta caruurtooda runtii marka xaruntan waa xarun baahi bulshadu u qabtay waa xarun loo baahnaa waa xarun gabdhaha soomaaliyeed ay muddo tabaayeen gabdhaheenna culimaauddiinka aqoon-yahanka culimmadeenna dhallinyaradeenna waa loo baahan yahay goob talaa inay timaado dhibaatooyin badanaa jiro wax badanaa u baahan in gabdhihii lagala taliyo gabdhaha maan xataa qoysaska guriga ku jira ayaa waxay u baahan yihiin tale in la siiyo mararka qaarkood waxaa aad u soo dhoweeyay xaruntan laga hirgeliyey magaalada muqdisho taasoo ka shaqayn doonta arrimaha badqabka maskaxda haweenka culimmada soomaaliyeed iyo baridda diinta islaamka oo culimmadu ay kaga faa'iidaysan doonaan inay kheyraadka ku faafiyaan sheekh cabdixayi oo ka mid ah culimmada ugu caansan soomaaliya ayaa soomo u sheegay inay aada u soo dhoweynayaan xafiiskan cusub kaasoo ay ka rajeynayaan inuu noqdo mid kaalin weyn ka qaata dhismaha iyo la tacaalidda badqabka maskaxda haweenka soomaaliyeed iyo baridda diinta islaamka oo culimmadu ay kaga faa'iidaysan doonaan inay kheyrka ku faafiyaan waa baahi runtii taagan haddii arrimaha qoyska la xaliyana oo gabdhaha intii wax la baro lalana taliyo bulshada wax badan ayaa ka hagaagaya qoysas badan ayaa waxaa laga yaabaa inay ama u burburaan ama khilaafaadkooda u bato talin la-aan iyo wax yar oo la xalin karay oo haddii tale laga siin lahaa laga yaabi lahaa in caqabada laga gudbo inay taladii waayeen ay dhibaato badan ay ku qabsato marka muhiimadu waa aaday u muhiim u tahay soomaalida waxay ku maahmaahaa talo markii la helaa xog markii la helo markii tala la hela xog la helaa ama si kale markii loo yidhaahdo talada waxaa la yidhi adiga ayaa ku noole ayadu kuguma noola bimacnaa haddaa talada adiga aad wanaajisato adaa horumar ku gaaraya iyo badqabka caafimaadka ee arrimaha qoyska horta aad baan usoo dhowaynaynaa sababtooy tahay waa wax weyn haddii la talinta qoyska waa la helo wax badan baa macnaha ka is imaanaya amase ka taratimaaya waxaa ku soo xirmaya dadka aqoonta leh oo maaragtay ama diinta ama maadigaba aad u yaqaana marka aad iyo aad baa looga faa'iidaysanayaa waxaan adkaynayaa marka in arrintan aad loo xoojiyo walaashay faadumo horeyna waa halkan waa u nimid oo guddoomiyaha gobolka iyo degmada shingaan waa yimaadeen waxaa horta faa'iido weyn noo ah maadaama xarunteennii ama degmadeennii ay ku taallo barmeeshaani aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa deed kale garab istaag fiican waa la garab istaagaynaa waana ku xirnaanaynaa gabdhaha wax ku bartana bar baan ku leenahay dhammaan soomaalida dhan ee gobolka banaadir degana inay wax ku barato
mahadsanid xamdi isbeddelka cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha dhaqaalaha iyo helitaanka biyo nadiif ah leyla cali cabdi ayaa warbixintaani inooga soo dirtay magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galgaduud soona jeedinaysa iyadoo dunida oo dhan ah uu saameeyey isbeddelka cimilada ayaa hadda magaalada dhuusamareeb waxaa ka jira kuleylka ugu darnaa abid kana dhashay isbeddelka cimilada shacabka magaalada ayaa wajahaya kuleyl aad u daran iyadoo weli aan la gaarin xilligii kuleylaha sida caadiga ah sacadiya xasan cali oo ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada dhuusamareeb oo sharaxaad ka bixisay sida uu saameeyey isbeddelka cimilada ayaa soomo la wadaagtay in xilligan uu jiro huur saa'id ah oo har iyo habeenba isku si u jira sacdiya ayaa soomo u sheegtay in ay hadda ku qasbanaatay in ay maalin walba lacag ku bixiso bajaaj ama taxi si ay uga badbaado kuleylka daran ee ka jira magaalada maadaama ay jaamacadda aado xilli duhurah awalna ay u lugeyn jirtay sidoo kale waxa ay carabka ku dhifatay in lacago dheeriyah ay maalin walba ku bixiso cabitaano iyo qabow kuleylka jira dartiis iyadoo sidoo kalena ay isticmaalaan markii guriga ay joogaan qalab elektaronig ah maadaama ilmaha ay qabatoomayaan naqasna uu ku xirmayo hawada xiran iyo kuleylka jira dartiis runahaantii xilli horeba qoraxdu markii saas usoo baxdaba halka saacba way kulusha kuleylkaga soo baxdaaba ilaa maqribkii bay la dhacdaa maqribkii qoraxdu markay dhacdo qoraxda kuleelkeeda unbaa meesha ka baxay maahane huurkiyaa jira oo carada waa dabay la-aan oo weli qof wuxuu dareemayaa kuleylkii iyo nafsad ahaan inuunan yani wax furfurnaana oo qoraxda ka dambey uuna helinba yacni xilligii hore oo yacni sanadadii hore huurku sidan wuu ka yaraa jiray qoraxdu waxay soo kululaa jirtay afar saac ilaa shan saac kuleylkana markay qoraxdu dhacdo kabacdi ma jiri jirin ilaa markay qoraxdu qabowdo galab la aado ama casar liiqiyo kale waa iska roonaa jiray huurna kama dambey jirin oo hawadu inay xirantaha muunan jiri jirin huurka intaa ka yaraa jiray maxamed axmed maxamed oo ka mid ah barayaasha magaalada dhuusamareeb waxa uuna la wadaagay in isbeddelka cimiladu uu dhibaatooyin badan ka geystay magaalada dhuusamareeb sida kuleyl daran ama dhaqaale burbur baahsan oo gaab ahaanba ka jira miyiga iyo magaaladaba maxamed waxa uu ku nuuxnuuxsaday in hadda lagu jiro xilli aan la saadaali karin waxa dhici karaa markii loo fiiriyo xilliyadii hore oo la saadaalin jiray xilliga roobabka ama xilliga abaaraha ay ku soo aadan yihiin si loogu talagalo dadkuna ay diyaargarow u sameeyaan sida inay biyo kaydsadaan baraha ayaa mar aan weydiinay waxyaabaha sababay isbeddelka cimilada sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in galmudug ay saameeyeen kiimikooyin uu sheegay in laga soo daayay dalal kale oo laga yaabo in lasoo raaciyey badaha ama lagu shubo hawada soomaaliya taasina ay qayb ka qaadatay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee ka jira deegaanada galmudug waxa ugu muhiimsan oo lagu joojin karaayo waxaa weeye horta in iskaashi la helo in qorshayaal la helo in siyaasado waxyaabaha environmentiga saameynaya oo bulshadu samaynayaan lagu joojinayo hadda waxaa bilaabatay in dhadaaq dhulka la iska xirto in beero iyo barnaam beeruhu waa muhiim waa il dhaqaale laakiin haddii daaqxir ay tahay oo miyiga ay ku taallo oo xoolihii dadka reer miyiga amaley wax daaqsan lahaa inay xirayso caqabaday noqonaysaa lagana yaabo inuusan qofkaas ceelna u haysan biyana u haysan geedihiina dhirtiina uu jaro meeshiina aan wax ka soo bixayn
maxamed maxamuud kulane waa agaasim waaxeed ka tirsan wasaaradda deegaanka dowladda galmudug waxa uu soomo u sheegay in hadda heerkulka deegaanada galmudug uu aad u badan yahay maadaama roobabka ay kala go-een hadda dhirtana meelaha qaar ay tahay mid qalashay gebi ahaanba agaasimaha ayaa ku nuxnuxsaday in isku dhacyada iyo dagaalada hadda ka jira deegaanada galmudug ay qayb ka qaataan dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada maadaama roobabka yaraadeen in laysku degaana lama huraan ay noqotay taasina ay fududaysay isku dhacyada maalinlaha ah sidoo kale agaasimaha ayaa carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in la wada shaqeeyo shacab iyo dowladba si looga hortago xaaladda isbeddelka cimilada ee kasii daraysa
dee waad dareemi kartaa mar haddii roobka yaraado oo dhurtii ay qalasho maxaa la yidhaha waxaa sare u kacaya heerkulkiina aada u badanaho sare ay u kacaa marka kulku aada u badan yahay oo heerkulka aada u sarreeyaa marka la fiiriyo dee xiliyadii hore marka la fiiriyo dee waa kala dareemi kartaa xilliga roobka oo roob la haysto maxaa la dhirtu ay qoyan tahay wax badan oo maxaa la yidhahdaa kul tiro badan oo dhulka maxaa la dadka ama maxaa la xoolaha ama dhulka uu dareemi lahaa si guud ayaa meesha ka baxaaya oo maxaa la yidhahdaa ay dhirtu ka faa'iidaysanayaan laakiin hadda maadaama ay dhirtii qalaleen oo dhirtii cagaarkii uu ku yaryahay oo dhammaantood caleentiiba ay ka gurantay waxaa ka dhalatay in kulkii aada u bato galmudug iyo qaybaha kale ee soomaaliya waxay isku dayayaan inay qaadaan tallaabooyin lagu xakameynayo saameynta isbeddelka cimilada sida qorsheynta kheyraadka biyaha iyo korqaadida wax soo saarka beeraha iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga ah iyo in la helo taageero iyo caawimaad caalami ah si loo horumariyo ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha isbeddelka cimilada waa dhibaato weyn oo u baahan iskaashi iyo xalal waara ee heer dowlad iyo heer caalamiba leh waxaana muhiim ah in wacyigelin la siiyo bulshada si ay qayb uga noqdaan la dagaalanka isbeddelka cimilada maadaama mararka qaar lagu eedeeyo bulshooyinka ama dadka dhuxusha ka ganacsada inay iyaga ruuxoodu qayb ka noqdaan mararka qaar saameynta isbeddelka cimilada ee deegaanada galmudug leyle cali cabdi wadaagga sooma dhuusamareeb mahadsanid leyle cali cabdi magaalada beerdhabo ayaa waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay xilli dhallinyarada qoysaska danta yarna ay ka cabanayaan inaysan awoodin qarashaadkii ay isaga bixin lahaayeen waxbarashada dhallinyarada qoysaska danta yar ee ku nool magaalada beerdhabo ayaa aada uga cabanaya qarashaadka wax looga barto jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay iyagoo sheegay inaysan awoodin saciid maxamed nuur ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada baydhabo soona jeedinaya baydhabo waybaa ku furana in ku badan tuman jaamacadood oo dhammaantio ah haanu sigaare dhanglaya boosnan ian ku binaanayna haanan awoodna qarashaadka jaamacadahaasi faysal maxamuud nuur wayba hadduusu ku midaya ardayda walku bardaasa jaamacad dhowaan dowladda koonfur galbeed iyo kufurtii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faysal oo marar badan iska day kabiirowka jaamacadaha magaalada iyo aan iin suura galna in yu aqbalan codsiyadii us-andiradii sabab la xiriirta in uusan awoodna qarashaadka jaamacadahaasi soma yaa aan ku warami faysal helowka walbarasho jaamacadeed oo la aglaane jaamacad dawlilatiyo jaamacad oo shaksi leyna oo private aan isku mid manaay tahay mar walbaba soalaan waban haddaa kayn qaadana labada kun iyo toban isagaalkii amaaya iskool dhamay jaamacad walba naseeda yacni private dadka ganacsi aan furdayn jaamacado qofkana mar walbababa walimiil isroog langu baahanyi lan an hel korna jir micnaha mar walba ma hel kor lan walbababa walay langu baahanyi marka culaysi dhaqaale iyo waljajar daraadeeniyow jaamacad wilba anaseeda ini ani diban ku bah yaa dhii jartay marka hataa haddii marka hor laka era oo discount-alkin samay laka era oo muddada dhigata maylu ka yaaba jaamacadda sayti ini gebagabadii amiskala dhexda markii la maro ini culaysya hakii korran oo walaahi lakin dhaafi diblahakin kanaga oo shan laka era amiskalaba discountlkin sameetilkileb micnaha ini lahkii jiididahay oo lakashana lafadaha ile in eta macquul eh marka culeysyo badan la kulmaaniniya hadda jaamacadan dowladda furtay koley hadda sifeyle ka socota wayba rajeynayeen integnagana jaamacadoogii oo marka hore discount lakinsame miskala walka caawiya lakeereni lakasheen gidaldambana beesa sheen iyo meele raayusa walada tortan hayna sheen lakeeraay ama lainignagne rajeena wal intaasiiti dheefsino oo caqabad ardayda hadda kanagadaas oo arday jaamacadan diyaar garowey oo caqabadan kula kulumi karo oo jaamacadaas ku keeri karo ma jirta gabdhaha wayba qaar badan oo ku mid a awoodo waayana iska diiwaangeliyowka jaamacadaha gaarka langlaya ee magaalada gabdhoogow iyo kabirowka jaamacadaha oon ku heri duruufo nololeed iyo haysadi maryan cabdulaahi maxamed sannado gurisha roogti kudib wayba fursadiyaan hellay walbarasho jaamacadeed oo bilaashe maryan iyo soma waybaan sheegtay in geekii eedanka faraxsanta go-aanka dowladda oo ah furowka jaamacad si bilaashe walyoonka baradaayan walahi dareenkay miiqay asgo halabadii walaa sanaha koogu kurme in iidadan ka faraxsanantaana heer jaamacadeed ana gudowa iskuulla ka gudowa oodan jaamacadan oo koonfuruursa ana kooy ka faraxsana walahi zaa-id wallaha koogu kurme taasi intada shalaynaada beeslaan idan jiifti oo jaamacad sanadkan iskanasoy sanadkaas siinasoy ilaa adolka helaasada qadartala been isku jiifti haddana geekaada aragti jaamacad u firiya odolka barada korta qiyaasta kortaas dareenka iidan sareewaan maas indakini sameyn kamaanagaan iyo ilaahi subxaana watacaala ee aqabado iyo alxamdulilah horta aqabad zaa'ida ma jarta laakiin nanga duruufta lacagta leh ogaha sanado jaamacad laahayni anta badan jaamacadaha magaalada oo ah haano gaar langleya iyo hadhawaayow onkala kulamaana ardaydan awoodna kharashaadka jaamacadoosho iyagoo taas bedelashi hadhawaayow haanu isku dhiibi kula qarashka jaamacadda saalax maxamed wayba maamulo isu ku eya jaamacadda dowladda iyo furti saalax oo somaan warami iyo wayba isu sheegay waryaabo unku dawujin jaamacadaha kale ee magaalada isugoona sheegay wala dhali in hadda dowladda jaamacad iyo furta madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo dhammaan golihiisa wasiirada ay ka wada shaqeeyeen jaamacaddan furitaankeeda kawaa jaamacad si bilaash ardayda wax lagu baro oo hadda laga furay magaalada baydhabo iyo iyo magaalada baraabe insha allah la rajeynaya in magaalooyinkan laga furo insha allah waa jaamacad la rajeynayo insha allah inay ardayda ka aflaxi doonaan iyo hogaamiyaasi wadankan hogaamilahan ay kasoo bixi doonaan waxbarasho tayalana ay ka heli doonaan ardayda soomaaliyeed ardayda kasoo baxa dugsiyada sare isku si uma helaan waxbarashada ama fursadaha waxbarasho ee jaamacadeed qaar ayaa iska daruufaysan qaar ayaa waalidiintooda u dira dibadaha qaar ayaa waxbarasho u aada magaalooyin kale ardayda qaarna waxaa laga yaabaa inay hamigooda waxbarasho ay ugu haraan qarashaadka xaggiisa iyo iyo daruufo jiro marka jaamacaddan dowladda koonfurka beed soomaaliya waa jaamacad buuxin doonto arday walbo soomaaliyeed oo koonfurka beed ku nool inuu helo waxbarashadii jaamacadeed iyadoo marka lagu xujinayn kharashaadkii waxbarasho ardayda guud hadda jaamacadda iska diiwaangeliya waxbarashadii u socoto waa arday ilaa boqol iyo konton gaarayso waana guul in sanadkii horey jaamacadda intaas arday ay qaabisho oo arday kala duwan ah siciid maxamed nuur
mahadsanid saciid intaas ayaan maanta kusoo gebagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka ee barnaamijka oo ah ma jiraa wax saameyn ah oo isbeddelka cimiladu ku yeesha deegaankaaga sideese looga hortegi karaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada nala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan mahadsanidin